bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco wa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah wasaaradda diinta oo awqaafta hirshabeelle oo magaalada jowhar tababar ugu furtay culamaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo kormeer ku tegay garoonka diyaaradaha aadan cadde isagoo ay weliyeen hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha shir loogu hadlayey dhaqaalaha dalka oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta daafuray manhajka waxbarashada qaranka ee laaqla-aanta ah kaas oo lagu dhigi doono dugsiyada hoos yimaada maamulka gobolka banaadir warka dibadana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo hasuuqa geysatay khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana kusoo dhowaada warkii faahfaahsan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta hirshabeelle ayaa magaalada jowhar tababar ugu furay culmaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe calika ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda diintii waqaafta hirshabelle cali cismaan ibraahim cali ciiley ayaa magaalada jowhar maanta ka daafuray tababar ku saabsan ballaarinta kaalinta culimada ee nabadda iyo wacyigelinta tababarkan oo ay ka qaybgalayaan culimo ka kala timid degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah culimo udiinka magaalada jowhar qeybaha kala duwan ee bulshada tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa diiradda lagu saari doonaa kaalinta culimmada ee nabadda iyo wacyigelinta bulshada ugu horeyntii furitaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha majmaca culimmada sheekh cumar sheekh shaami oo markaasi laysku xog wareysanaayo lagana tala bixinaayo sidii markaasi loo ballaarin lahaa kaalinta culamaa udiinka ay marka bulshada dhexdeeda ku leeyihiin oo dhanka xalinta khilaafaadka dhanka wacyigelinta bulshada insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa dadkii la weydii lahaa arrimahaasi ama muxuu ahaa kordhinteeda iyo ballaarinteeda ka shaqay lahaa waa dadka halkan fadhiyo ma dhinna dadka maadaama dadkii indhaha u ahaa bulshada hadday yihiin dhallinyaro hadday yihiin culummadii hadday yihiin haweenkii lasoo xulay waxaan isleenaha insha allahu tacaala kulankan wuxuu noqon doonaa kulan miro dhal leh wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala kulan ay ka soo baxaan wax bulshada anfaca insha allahu tacaala dunyadeeda iyo diinteedaba anfaca akhlaaqdeeda iyo markaasi horumarkeedana wax weyn ka bedela insha allahu tacaala sidoo kale furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka hadlay hareeraalyaha guud ee hirshabeelle garaad axmed cadow bacdasalaam runtii arrintan waa arrin aada iyo aada muhiim u leh bulshadana ugu leh labada shay ee halkaas lagu xusay waxay tahay nabadda iyo wacyigelinta nabadda waad ogtihiin diinteennu waa diin nabad ilaahay subxaana wa tacaala diinteenna wuxuu soo dejiyey naxariis iyo nabadgelyo iyo muxuu ahaay wanaag ayuu usoo dejiyey maadaama aynu ay tahay culummada marka ugu horeyso ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala uu la soo dejiyey diinta iyo kutubada la soo dejiyey waxaa ka qaaday oo muxuu ahaay bacdadoodii arrintaas maxaheeda dusha saartay culummada maadaama culummada ay yihiin marka warasatul ambiya ay yihiin waxaa laga rabaa in ay gaarsiiyaan ummadda si diinteennu ay waxay tahay ma ahan diinteennu diin dadka maxay ahade lagu laayo ma ahan diin danta lagu handado ma ahan diin cadaalad darra ma ahan waa diin nabadeed oo cadaalad ah waa diin loo soo ordo oo naxariis ah ugu dambayntii wasiirka wasaaradda diintii waqaafta hirshabeelle xildhibaan cali ibraahim ismaan cali ciiley ayaa si rasmi a u furay tababarka maanta waa maalin kale oo ilaahayna waafajiyey oo ka mid ee maalmihii aan ballan qaadnay inaanu gaari doono oo ka duwan maalmihii aanu is imaan jirnay oo hore oo ay ku sugan yihiin shan degma oo culammadii dowladda hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe ah oo ay ka mid tahay degmada jowhar ee caasimadii dowladda hirshabeelle degmada balcad degmada warshiik degmada raagaceelle iyo degmada mahadaay wakiilla ka jooga ayaa ku kulansan halkan iyo ka soo qaybgalayaal kale oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qabo dhalinyaro iyo haween sidoo kale ayagana muhiim u ah ama lafdhabar u ah bulshada dowladda hirshabelle keliya annaga waxaanu idiin qabanay mawduuc mawduucii aad bulshada ku geersiin laheedeen muxuu ahayey fariimaha aad xambaarsan tihiin ee ilaahay uu idinka maaragtay idiinba keliya intaas ubaan suuro gelinay laakiin dad wax loo sheega ma tihiin haddii alle idmo waana wadi doonaa ilaa aanu nool nahay hadba meeshii ay tabartuna geysay insha allah haddii ilaahay idmo si aanu gacan idinku siino wanaagga iyo diinta iyo muxuu ahaayey nabadda sida halkaana ku qoran iyo wacyigelintaba dhammaan bulshadeenna ay u gaari laheyd insha allah si ay xumaan oo dhan nooga harto wanaaggana aanu garab isugu noqonno oona aanu u noqonno bulsho dhammaanteed ilaahay ka baqdo diinteeda ku taagan caqiidadeeda ay wanaagsan tahay amnigeeda iyo istiqraarkeedana ka shaqayso istaakulaysa kiida keeda tabar yar oo liita iyo keeda xanuunsan sidoo kale u ducayso dhammaan iska warqabto inaanu noqonno diinteena islaamka waxa ina fartay oo dhan inaanu ku dhaqanno ilaa aanu ka xaqiijinno insha allah midkeen intiin intii uu nool yahayna waa rajaynaynaa tiimka aanu aniga hadda madaxda u ahay kama daali doonaan insha allah haddii ilaahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed cali ayaa muqdisho ka soo diray isagoo ka jawaabayay dareenka shacabka soomaaliyeed ee ka cabanaya in la hormariyo adeegyada garoonka muqdisho ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre maanta kormeer ku tegey qaybaha kala duwan ee garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ra-iisul wasaare xamse oo la hadlayey mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo maamulka garoonka ayaa faray in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto cabashada shacabka ee ku aadan adeegyada garoonka ee muhiimka u ah bulshada waxa uu sheegay ra-iisul wasaare xamsa inuu ku soo laaban doono garoonka muqdisho laba toddobaad gudahood islamarkaana uu tallaabo ka qaadi doono haddii aan isbeddel deg deg ah lagu samayn adeegyada muhiimka ah sida mashiinada waxaan ku yimid anigu dareen shacab oo ay ka soo calaacaleen meeshaas ayaan saaka u imid inaan soo fiiriyo waxay shacabku sheegayeenaa meesha ka muuqda iyo wax ka sii liita weliba maareeyaha iyo wasiirka iyo dadka u xil saaran meeshaan sababay u joogaan ma garanaya haddaan intaan la saxayn ma garan karnaba sababaad u joogtiin ma garanaya haddaan hadday sidan ku shaqaynayaan dadku marka wejiga ummadda soomaaliyeed yaan la fool xumayna sidan ma aha wejigeennu wejigeennu saa uu ka qurux badan yahay wejigeennu xamaamaad xamaamyadaan arkay maaha uu ka qurux badan yahay marka nooma qalanto waxaas dadkeen nooma qalanto inaan caalamka tusno oo inoogu soo galaan oo inoogu yimaadaan oo markay xamaamkeen galaan ay waxaas arkaan ma doonayn eerboorradaan tagno inagu ka degno siday u egyihiin inay kooban u ekaadaan waay inay keeni u ekaada waay marka arrintaas waa waajib mishiinada iyo iskaanada hadda iskaanada aan soo marnay oo dhan waxaa waaye waa kulligood waa one single view adduunku hadda wuu ka gudbay taas marka waxaan u baahannahay kuwaasna inay isbeddelaan aan u baahannahay si amniga iyo habsamayn socodka muwaadiniinta safarkoodu siduu sax u noqdo amnigana loo sugo marka waa in mid oo multiple views la sameeya oo la keenaa marka cidda aan kula heshiinay airboodka inay taningarayso waa inay si kalsooni leh oo aan ku kalsoonnahay annagu oo aan ku qanacsannahay inay u shaqaysaan rabto marka intaas waxaa u xilsaaran wasiirka iyo tiimkiisa two weeks kadib insha allah waan soo noqon doonaa waxaan rabaa arrintaas nadaafadda iyo beltiskaana horta isbeddelay in loo imaado shir loogu hadlayay dhaqaalaha dalka ay soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho nimco xasan cali ayaa muqdisho ka soo dirtay shirkani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayey tiirka dhaqaalaha kaas oo ay garwadeen ugu yihiin dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasaaradaha qorshaynta iyo maaliyadda waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan kuwaas oo aqoon-yahanadii kulanka ka soo qayb galay aad u lafa guray tiirka dhaqaalaha haddaba qaar ka mid ah hay-adaha bareyfadka ah iyo kuwa dowladda ayaa dhankooda ku ammaanay wasaaradda qorshaynta siday isugu xidhayso dhammaan hay-adaha kale ee dowladda marka wasaaradda howlaha guud maanta waxay meesha ku soo bandhigtay presentation ka hadlaaya maxaa u hirgalay waxyaabihii qorshaha qaranka ugu jiray sidee ay door fiican uga qaadan kartaa hanaanka wada shaqaynta horumarinta isbedelka qaranka qorshaha qaranka wasaaradda walaaha guud waxay mas-uul ka tahay horumarinta jidadka dibudhiska jidadka buundooyinka dekadaha eerboorada iyo sidoo kale waxaa qorshaha guud ee qaranka ugu jira in dhowaan la bilaabi doono guryo qiimo jaban oo loo dhisi doono shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha hay-adaha brivatka ah ka shaqeeya ee mushaar rigeliya hela sidaan la soconno magaalada muqdisho kirada guryaha aaday qaali u tahay shaqaalaha dowladdana ma awoodaan marka hadafka wasaaradda howlaha guud ay leedahay mid koowaad waxaa u ah in la dhiso guryo abartamentisa qiimahoodu aada u jaban yahay meesha hadda afar boqoloo doolar kirada guryaha lagu dego waxaa noo qorshaysan boqol iyo siddeetan doolar
kulanka muhiimkaa ee wasaaradda qorsheynta ee nagu casuuntay si aan ugu biirino anaga commitigana gaar ahaan tiirka dhaqaalaha khuseeya n t p ga ama national transformation plan farxaday noo tahay inaan kasoo qayb galno weliba committieskena inaan ku biirino waxaana diyaar u nahay wasaarad walba iyo qeybaha private sectorka ama financial institutionka intaba inaan wasaaraddu iyo wasaarad kasta ee khuseysa aan kala shaqeyno magacaygu waa cabdirasaaq maxamed saciid waxaan ka socdaa bankiga dhexe ee soomaaliya runtii waxaan aad iyo aad ugu farxsannahay caasimada iyo iyo shirka ay noo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta gaar ahaan tiirka dhaqaalaha runtii waxaan sidaan oo kale ayaan waxaan uga soo qayb galnaa shirarka mar kasta nagu casunto runtii waxa weeyaan waxaana waxaana lagu falanqeeyaa markaas hay-ad walba iyo waxqabadkeeda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan shire oo goobta ka hadlay ayaa aada u faahfaahiyey muhiimadda shirkan shirkan yaa wuxuu marka daaran yahay tiirka dhaqaalaha sustainable economic pillarka tiirkan marka waxaa jeergareeya wasaaraddeena qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda waxaa kaleeto jooga hay-adihii kale dowladda ee hawsha iyadana nagala shaqaynayay sida sumeyya ka dhawaajiday shirkan shir ka horreeyey hordhacaha jiray kaayoo looga hadlayay waxyaabihii looga hadli lahaa shirka kan ee muhiimka ah ee hortabinta ula dhinaca dhaqaalaha dowladda waxaad kalood ka warhaysaan in tiirku dhaqaaluhu uu u yahay saldhig uu yahay qorshaha isbeddelka qaran maxaa yeelay horumarinta dhaqaalaha waa midda keliya oon rabno lix iyo labaatan bilyan lagu qiimayay in dalkan shanta sano ee soo socota in looga shaqeeyo haddii ilaahay raalli ka noqdo marka kasoo qaybgalkiina muhiim noonu yahay warbixinadiina oon arki doono iyo presentation aan arki doonana aad ay muhiim noogu yihiin waxaan rablaa marka shirkan inuu si habsamile noogu socdo qof walba institutionka ay matalaysan markay wax badan halkaa ay kusoo bandhigaan ama gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta daafuray manhajka waxbarashada qaranka ee lacag-la-aanta ah kaas oo lagu dhigi doono dugsiyada hoos yimaada maamulka gobolka banaadir liibaan cabdi ayaa inuu faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta daafuray manhajka waxbarashada qaran ee lacag-la-aanta ah ee dugsiyada dowladda kaasoo hoos yimaada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha oo wehliyo agaasimaha waaxda waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali ayaa kormeer waxa ay ku tageen xarunta xanaanada gabdhaha agoonta ah ee boondheere oo hooy iyo goob waxbarasho u ah gabdho agoon ah oo dowladdu ay si lacag la-aana wax u barto duqa muqdisho ayaa si dhow u kormeeray fasalada islamarkaana warbixin ka dhagaystay maamulka iskuulka maamulaha iskuulka gabdhaha agoonta ah ee boondheere marwe nuurto maxamed cadow ayaa sheegtay guddoomiyaha gobolka banaadir inuu kaalin weyn ka qaatay in la furo iskuulkan
gudoomiye soo dhawow kusoo dhawow xarunta gabdhaha agoonta boondheere meeshaan waxaa umid ayadoo duur ah ayadoo xaalad adag uu dadka nala soo jabhadeeyey oo si fiican xarunta u yaqaano annagana wada shaqayn buuxdo ayaan la lahayn gobolka banaadir agaasimaha waaxda waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali ayaa sheegay maamulka gobolka banaadir inuu qeybiyey buugaag aada u fara badan oo ay wax ku bartaan ardada dhigata iskuullada hoose dhexe oo uu maamulo maamulka gobolka banaadir mudane guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa inaad maanta noo daafurayso manhajkii waxbarashada oo in ka badan laba boqol oo kun oo buug ah u qaybinayna ardayda ee dowladda canshuurteeda ardayda wax ku bartaan mudnaanta gaarka aad siinayso waxbarashada iyo tayadeeda iyo horumarinteeda had iyo jeer markaa kulanno waa kaaga mahad celinaynaa agaasinkan wuxuu u taagan yahay aragtidaada iyo vishinka inuu ku shaqeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho dhaktar xasan maxamed xuseen muungaab oo ku faraxsan waxbarasho jaceylka ka muuqda gabdhaha agoonta ah ayaa sheegay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka booqasho midaan la mid ah in uu ku yimid iskuulka islamarkaana ay dhigteen sagaashan gabdhood oo hadda qaar ka mida ay ka baxeen jaamacado iskuulkan aniga wuxuu ii leeyahay xusuus gaar ah sidaa sheegtay laba kun iyo afar iyo tobankii ahayd markaan aniga iyo marwada qaranka marwo qamar aan halkaan idinku soo booqannay kormeernay xaaladdiisa xilligaas qiyaastii waxaa dhiganaysa arday sagaashan arday taqriiban intaas in loola sheegaan rajaynayaa maantana kun iyo dhowr boqol oo arday oo agoonta gabdhaha ayaa dhiganayaan oo qaarkood waxbarashadii dhammaysteen ay jaamacada ka aadeen qaarna sanadkaa dhammaysanayaan maasha allah maxaan leey hambalyo maama nuurto ilaahay subxaana wa tacaala adiga iyo intii garab ka geysataba ilaahay subxaana wa tacaala ee ha ka abaalmariyo gudoomiye muungaab ayaa sidoo kale waxaa uu ballan qaaday in maamulka gobolka banaadir uu sii wadi doono garab istaagga agoonta iyo danyarta si wa ay wax u bartaan waxaa nagu waajib ah oon diyaar u nahay inaan ubadkeenna agoonta ah aan u abuurno fursad ay ku helaan aqoon iyo nolol wanaagsan ay ku maareeyaan mustaqbalkooda haddii ilaah yidhaahdo halkaad naga dhegaysanaysanna waa radio jowhar markana warka caalamka sida wararka ay sheegayaan baaryaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in israa'iil ay geysata suuq ka dhan ah falastiiniyiinta ku sugan marinka khaza navi pile oo hogaaminaysay guddiga baaritaanka ayaa shir jaraaid ku qabatay magaalada geneva waxayna sheegtay in hogaamiyaasha israa'iil ay muddo ku dhow laba sano wadeen ololaha suuq ah waxay sheegtay in si cad loo fahmi karo in ujeedadoodu ay tahay baabi'inta falastiiniinta khaza mrs bile waxay ugu digtay dowladaha shisheeyaha in ay ku guul daraysteen joojinta hasuuqa uu la mid yahay ka qayb qaadasho war wixii dalka iyo dibadda dhegeystala caawa na soo gaaray waanaga intaa cidduu warkay sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulana radio jal warkana waxaa idin akrinaya anigoo cabdiqaadir maxamed diimaana sidaas iyo nabadgelyo